الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ وحينو تحيا آيات في كهد ليي magacyada alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa aayado badan baynu soo marnay waxaa ka mida qowl اllahi jala wacala wahuwa algafuur اlwaduud waxaa laga qaadanaya waa laba magac magac kastana tilmaam baa laga qaadanaya ayib waxaa ku guda sugan aayaddaas algafuur lwaduud نعم صفة الغفران waa ku suganta inuu dembiga dhaafo iyo صفة نعم inuu ilaahay yahay mid wax jeclaanay marka alwaduud waxaan laba macnoba waa lagu macnaynaya waduud oo ah bimacnaa faacil wabimacnaa mafcuul somahe in la jeclaado iyo isagu inuu wax jeclaado labada waxaanu tilmaanay keebaa si munaasiba bimacna alfaacil oo afuur uu la mid noqdo afuur isagaa dhaafaya waduudna isagaa jeclaanay isagaa jeclaanay ayib kul man calayha baan ka bilaabin wejiga sooma wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi baa ka mida nusuusta sifaatka ee asmaada ka hadlaysa kullu man mid dhammaantii calayha dhulka dushiisa jooga faanin waa mid dhammaanaya oo baaba'aya wayabqa waxa soo hadhaya wajhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa soo hadhaya duljalaali wejigii weyninka u saaxiibka ahaa iyo wlkraam sharafta u saaxiibka ahaa iyo waqowluhu tacaala kullu shayin shay dhammaantii haalikun waa mid halaagsamay ilaa wajhahu wejigiisa mooyaane shiikhu labadan aayadood wuxuu usoo qaatay ifat lwajhi in ilaahay loo sugayo inuu weji leeyahy wejigaasina waa mid ilaahay u qalma waa la sugaya oo la caili maayo oo ilaahay laga madhnaysin maayo marka la sugana wejiga bini aadamka ama makhluuqa lagu shabihi maayo waa ihbaatan bila tashbiih wa tanziihan bila tactiil khalqigana waa laga nasahaya iyadoo sifadiisa aan loo diiday waana loo sugaya iyadoo aan cidna loo ekaysiinayn ifat lwajhi waa waxay ka mid tahay oo shiikhu halkan inooga gelaya ifaatka qayb ka mida oo loo yaqaano aifaat alkhabariya ifaatka khabariga ah wa ifaat daatiya khabariya wa ifaat ilaahay weligiiba uu ku sifaysnaa weligiibana uu ku sifaysnaan doono lam yazal walaa yazaalu muttaصifan biha wa ifatu daat waxay kaloo tahay ifatu daat ay kasii tahay ifa khabariya yani muctamida cala alkhabar aayad iyo xadiiun baa lagu sugaa majaal caqligu uu ku suga ma laha yani muctamidat cala alkhabar faqat cala daliil min alkitaabi wاsunna waxaa lagu magacaabaa صifaat daatiyaة khabariya waxaana looga jeeda marka xaggeena laga eego waa wixii xubna ah markaynu ilaahay ka hadlayno odhan mayna waa xubnihiisii odhan mayno sideedan ilaahay ugu sugayna laakiin markaynu dhinacayna ka eegno magacyadaas maa musamaha binisbati lana abcaad waأjزa marka xaggeenna laga eego qacmo iyo wej iyo indho iyo tilmaamaha la midka inoo soo socda waxaa la yidhahdaa sifaatun daatiyatun khabariya baa la waxaa khabari loogu bixiyey yani samciga iyo basarka iyo cilmiga iyo nolosha kuwa noocaasa caqligu majaal buu uleeyahay uu ku sugo amaa kuwan daliilun ayaa loo cuskanaya daliilun baa sheegi kara tilmaamaha noocan laakiin marka la tilmaamo ilaahay inuu cilmi leeyahay waxaa la yska garanayaa inuu nool yahay marka ilaahay loo sheegay inuu wax abuuro samaawaadku abuuray haddii loo sheego waxaa la yska garanaya oo caqligu garanaya inuu aqoon ku abuuray awood inuu leeyahay iyo wixii lamida laakiin sifaatka noocaana daliilun baa lagu suga qolada mucailada diidaysa waxay leeyihin waxaa looga jeedaa weji waxaa looga jeedaa ilaahay daatadiisa kullu shayin haalikun ila wajha wayabqa wajhu rabbik yani ilaahay daatadiisa ayaa soo hadhaysa macnaha noocaasna waa la ysku waafaqsanya xataa culimada qaar ahlu sunnaha ka mida markay aayadda macnaynayaan kullu shayin haalikun ila wajha ay ilaa daatah bay yidhaha daatadiisa laakiin culimada ahlu sunnaha sidaa ku macnaynaya iyo qolada diidan waxay ku kala duwan yihiin culimmada ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ila wajhahu ay ilaa daatahu almuttasifati bilwajhi ilaahay daatadiisa wejiga ku sifaysan mooyaane saasay udhigayaan macnuhuna wuxuu u dhacay oo ujeeddadu ay tahay ilaahay baa waxa weeye subxaanahu wa tacaala soo hadhaya oo baqaagiisu waa abadiya oo hadhaagiisu ama baqaagiisu ama jiritaankiisu uu yahay mid daatiya oo ilaahay waxa weeye daata ahaan uu xaq u leeyahay wailaa nusuusta waxaa lagu sheega waxyaabo baaqi noqonaya oo aan baaba'ay amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi wاlbaaquuna fi xayizi اlcadam wahiy alcarsh wاlkursiyu naaru wajannatun cajabun waarwaaxun kada allawxu wاlqalam yani sideedaas oo lagu sagaaleeya ajsaad اlambiya ma baaba'aan ma baaba'aan in allaha xarama cala alard an takula ajsaad alambiya laakiin kuwa baqaagoodu waa liibqaa'i illaahi tacaala iyaahu ilaahay baa baaqi yeelay baqaagoodu daati ma ah ilaahay wuxuu awoodaa inuu baabi'iyo laakiin ilaahay baa ugu talagalay inuu baqaa siiyo waa mid la siiyey laakiin tan alle loo sheegaya waa mid daatiya oo isagu mutaystay baqaaga alle waa daati wey baqaaga makhluuqaadka kale loo sheegayna waa mid alla siiyey subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas taawiilka lagu awilayo ilaahay daatadiis waxaan leenahay qofku hadduu wejiga sugo oo aayaddana uu daata ku macneeyo waa macno waxa weeye la aqbalayo laakiin in lagu macneeyo daato aan weji la sugayn kaasaa tawiil ama taiil noqonay taawiil ama taciil noqonay waxyaabaha bushinaya waxaa ka mida in daato keliya waxa weeye looga jeedo oo wejigu aanu maqsuud ahayn wejiga ayaa la tilmaamay oo la sifeeyey wayabqa wajhu rabbika duljalaali wlkraam haddii rabbika la sifayn lahaa waa mudaafun ilayh waxay noqon lahay diljalaali wlkraam bay noqon lahay laakiin hadda waxaa la sifaynaya waa wejiga wayabqa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisaa soo hadhay duljalaal wejigii u saaxiibka ahaa weynida u saaxiibka ahaa ida waxaa la sifaynaya waa wejiga wey iyo wlkraam waxa weeye sharafta u saaxiibka ahaa haddii baata looga jeedo keliya waxay noqon lahayd rabbika in laga sifeeyo ayay noqon lahayd waxaa kaloo inoo sii xoojinaya axaadiista nabigu calayhi salaau wasalaam ilaahay wejigiisa inuu tilmaamo u sheegay wejigiibaa tilmaama loo sii sheegay marka masjidka la soo gelayo acuudu billahi alcaiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayطaani alrajiim wa biwajhihi alkariim wejigiisa sharafta leh daatadiina waa la sheegay acuudu billahi alcaiim ilaaha weyn ayaan magan gelay wabiwajhihi lkariim wejigiisa sharaftalana waan magangelay waxaa kaloo la mida xadiidka abi muusa ee saxiixa ku yimi ee nabigu leeyahy calayhi salaau wasalaam xijaabuhu nuur ilaahay xijaabkiisu waa iftiin waa nuur low kashafahu hadduu faydi laha la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqi iftiinka wejigiisa ka baxaya ayaa waxa weeye ciddii uu gaadho baabiinaya ama gunaya marka adiladaasoo dhan waxay noo tilmaamaysa alla subxaanahu wa tacaala weji xaqiiqiya inuu ku sifaysan yahay inuu ku sifaysan yahay daata keliyana inaan lagu awleyn haddii aayadda daata lagu macnaynayo waa inay la socotaa macnaha weji waa inuu la socdo culimmada qaarna waxay dhahaan waxaaba fiican in wejigaa la sheegay asal laga dhigo daataduna laazim ka dhalanaya ay noqoto macnuhu muxuu dhacay wayabqa wajhu rabbik wejiga rabbigaabaa soo hadhaya waa wejigii xaqiiqigaha haddii wejigu soo hadhayana waxaa ka laazimaya daatadoo dhan inay soo hadhayso waayo suuragal maa in lagaa wejigiibaa baaqiya daatadii kalena way baabaa oo dilaalat luzuum ay noqoto daatada la dambaysiiyo marka labada macnaba waa sax in inta daata lagu macneeyo in looga jeedo wejiguna uu ka mid yahay wejiguna uu ka mid yahay ama in sida kale loo dhigo wejiga sidiisa loo sheego dabeedna laasimku uu yahay haddii wejigii la soo reebay inay laasimsanayso daatadoo dhanina inay waxa weeye soo hadhayso idan ifat wajhi baa labada aayadood inoo tilmaamaya waa in sideeda loo sugo mana gaadhayno cilmina ku koobi mayno qaabka ay tahay iyo xaqiiqadeeda alla unbaa og subxaanahu wa tacaala laakiin sidaa loo sugay ayaynu inagu sugayna wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya markii ibliis alla ula hadlayay ee uu diiday nabi aadam inuu u sujuudo ayaa alla waxa uu ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo lima khalaqtu kii aan ku abuuray biyadaya labadayda qacmood iyo wa qowluhu tacaala qowlkii alla uu yidhi wa qaalat ilyahuudu yahuudu waxa ay tidhi yadu llahi qacanta alle maqluula waa mid xidhan wey waan waxba bixinayn ullat aydiihim qacmahooda ayaa la xidhxidhay walucinuu waa lagu lacnaday bima qaaluu wixii ay ku hadleen yani hadalkii ay ku hadleen sababtiis bima qaaluu ay bisababi qowlihim qowlkooda sababtiis ayaa lagu lacnaday oo naxariista alle looga fogeeyey bal iska daaya yadaa ilaahay labadiisa qacmood mabsuudataani waa kuwa fidsan weeye yunfiqu u bixiya kayfa yashaa qaabka uu doono ayuu wax bixiya wuxuu doono ayuu bixiya labadan aayadood shiikhu wuxuu kaga hadlayaa laba sifo sifo kale oo ka mida sifaatka khabariga ah ee waxa weeye daatiga ah waa sifatu lyadayn ilaahay inuu ku sifaysan yahay laba qacmood labada qacmoodna waa laba qacmood oo xaqiiqiya oo sideeda alle subxaanahu wa tacaala loogu sugay oo wax taawiila ama tactiila aan waxawey lagu samaynayn marka la sugana aan tashbiih lagu samaynayn oo qacmaha bini aadamka ama makhluuqaadka loo ekaysiinay aayaad badan baa sugaya shiikhu wuxuu inoo soo qaatay laba aayadood oo waxa weeye labaduba qacmaha ka dhigay taniye ka dhigay laba ka dhigay lima khalaqtu biyadaya waa laba biyadaya bal yadaahuna waa taniyo waana laysku waafaqsan yahay ahlu sunnati waljamaca inuu alla ku sifaysan yahay laba qacmood oo laba ah oo muana ah waa laysku waafaqsan yahay culimo badan baa ijmac kusoo naqliyey waxyaabaha loo daliishanayana waxaa ka mida labadan aayadood qaacidaduna waxay tahay shayga muanaha ah haddii la sheego cadadun baa looga jeeda haddii carabtu muana ay isticmaasho cadadun baa looga jeeda yadaan haddii la yidhaahdo waa laba qacmood laakiin haddii la isticmaalo jamac waxaa suuragala in mid looga jeedo laakiin mid la weynaysiinaya looga jeedo oo sluub luada lagu yaqaano oo usluub luqada lagu yaqaano marka laba maadaama loo isticmaalay waa ujeedo iyo maqsuud looga jeedo qacmaha alle subxaanahu wa tacaala laba inay tahay saa waxaynu ulen waxaa jira aayado kale oo waxa weeye mufrad iyo jamacba acmaha alle subxaanahu wa tacaala loo isticmaalay tabaaraka aladii biyadihi lmulku biyadika alkhayr waa mufrad biyadika biyadihi yad llah fawqa aydihi mufrad baa la isticmaalay waxaa kaloo la isticmaalay jamc أولم يروا أنا خلقنا, من أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما صمام آه لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا أيدي وجمعه سألا يسوى فتشني على يسوى فتشني مركا لا استعمالي مفرد لا استعمالي jinsigaa looga jeeda jinsu ifa ayaa looga jeeda qaacidaduna waxay tahay almufradu almudaafu ila macrifatin yacumu mufradka keliga ah haddii macrifo loo idaafeeyo aahir ha noqdo ama damiir ha noqdo damiiru mukhaaab ama aa'ib ku doona ha noqdo waa yad llah waa aahir baa loo idaafeeyo biyadihi waa damiiru aa'ib biyadikana waa damiir mukhaaab waxa weeye caam buu faaiideynaya caam buu faa'iideynaya oo bimacnaa diidi mayso qacmaha alloo dhan baa soo gudagelaya mid keliyana loogama jeedo marka mufradka la idaafeeya waxaa lagu qaadayaa aayaadkii labada tilmaamayay oo shiikhuu inoo soo qaatay ama jamac iyada jawaabteedu waxay tahay alla subxaanahu wa tacaala tacdiim buu isticmaalay na aayaadka qaar anani iyo inani baa la isticmaala annana waa tii tacdiimka ah khalaqna lahum mima camilat aydiina marka jamaca waa loo isticmaala tacdiim baa loo isticmaala loogamana jeedo laba wax ka badan loogama jeedo taasi waa jawaab tacdiim looga jeedo culimmada qaar waxay kale ku jawaabeen aydiina waa jamac jamacana sida usuuliyiinta qaar ay yidhaahdaan aqalu ljamci fi lmushtahiri linaani fi ra'yi alimaam alximyari jamac waxaa ugu yar laba idan aydiina waa jamac jamaca inta ugu yar baa lagu qaadaya si aayaadka kale loo waafajiyo oo laba ah sidaa haddii loo dhigana istiigi mayso waxaa kaloo ibnulqayim raximah llahu tacaala uu tilmaamaa marka cayn ama magac loo idaafaynayo loo idaafaynayo taniya ama loo idaafaynayo jamac loo idaafaynayo waa la jamciya iyadoo lafdiga laysu ekaysiinayo aydiina na waa damiiru jamcin weyn naadaasi waa damiiru jamcin marka aydiina maadaama qacantii loo idaafeeyey damiiru jamcin loo idaafeeyey ayaa magacii waxa weeye la waafajiyey cala sabiili lmushaakala fi lafd si lafdigu isu waafaqo haddii loo idaafeeyo mufradna mufrad baa laga dhiga biyadika mufrad baa laga dhiga waayo waxa loo idaafeeya waa damiir mufrada biyadihi haddii biyadihim loo idaafayn lahaa biaydiihim baa loodhan lahaa aydiihim baa loodhan lahaa marka biyadihi iyo yadullaahi mufrad baa loo idaafeeyey waxaa laga dhigay qacantii mufrad baa laga dhigay aydiinana jamac baa loo idaafeeyey si loo waafajiyo jamac baa laga dhigay laakiin mar walba xaqiiqadu waa sidaa shiikhuu inoo soo naqliyey labada aayadood ay tilmaamayaan oo ah labada qacmood ee alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waa inay laba yihiin taana qaacidadii aynu sheegnay baa xoojinaysa oo ah carabtu haddii ay sheegaan taniye hadday isticmaalaan cadadun bay uga jeedaan yacnii ma dhacdo inay laba isticmaalaan oo labada weynaysiin ay uga jeedaan laakiin xaqiiqadu ay mid tahay lama isticmaalo laba haddii la isticmaalo labaa looga jeeda laakiin ka badan haddii la isticmaalo oo jamaca waxaa suuragala mid la weynaysiinaya in looga jeedo khulaasat lqowl ahlu sunnati waljamaca saasay qabaan waa inay isku waafaqeen qolada awiilaya waxay leeyihin ilaahay gacantiisa waxaa looga jeedaa nicmadiisa iyo awooddiisa ayaa looga jeeda bal yadaahu mabsuudataan yani nicmooyinkiisu way fidsanyiin way fidsan yihin laakiin macnaha noocaasi waxaan leenahay waa baail waayo haddii la ilaaqo yad haddii la ilaaqo luqada carbeed xaqiiqo waxay ku tahay gacantay xaqiiqa ku tahay gacantay xaqiiqa ku tahay wax ka sarfiyana macnaha noocaasa lama hayo ta labaad waxaa macnaha fogaynaya nicmo ama awood in lagu awilo tilmaamaha gacanta lagu tilmaamay baad diidaysa oo tilmaamo aad u badan ayaa ilaahay gacmihiisa lagu sii sifeeyey waxaa ka mid a alimsaak alimsaak ilahay inuu wax qabanayo waxaa ka mid a aay wsamaawaatu maطwiyaat biyamiin waxaa ka mid a alqabdu wاlbast inuu ilaahay wax qabanayo waxna fidinayo bal yadaahu mabsuudatan baa ka mida axaadiista nabiga alayhi الsalaau wasalaam sidaas ile tilmaamo badan baa loogu sheegay waxaa la tilmaamay in allaha khalaqa alaaa biyadi ilaahay saddex buu qacmihiisa ku abuuray khalaqa aadama biyadi wa khalaqa jannata cadnin biyadi wa kataba tawraata biyadi alla subxaanahu wa tacaala nebi aadam gacantiisu ku abuuray oo sida ayaddii hadda ay tilmaamayso lima khalaqtu biyadaya maxaad ugu sujuudi weyne kii aan ku abuuray labadayda qacmood waa tilmaan gacmaha loo sheegay haddii la yidhaahdo gacmaha waxaa looga jeedaa nicmo ama awood baa looga jeedaa waxaa ka soo baxaya macno baaila ka soo baxaya waayo alla subxaanahu wa tacaala markuu la hadlayo ibliis ee uu doonayo aadam calayhi salaam inuu mutaysanayo in loo sujuudo xujada lagu keenaa waxay tahay fadiilo in la sheegay aadan uu dheer yahay oo ah ilaahay inuu gacmihiisa ku abuuray laakiin awooddiisa haddii la yidhaahdo ibliis waa kala mid oo waa isdifaaci lah oo wuxuu odhan lahaa anigaba awooddaadaad igu samaysa taa ma diidana ibliis ama nicmadaada inaad ijirsiiso waa nicmo nicmadaadaad igu abuurtay laakiin wuxuu u fahmay laba qacmood oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala in lagu abuuray ta kale nabigu calayhi salaau wasalaam haddii nicmo iyo awood gacmaha looga jeedo saddexdan in lagu soo koobo makhluuqaadka ilahay inuu gacmaha ku abuuro waxay noqon lahayd mid baail ayay noqon lahayd laakiin taa waxaynu ka fahmayna saddexdaasi maziyo iyo fadiilo ay dheeryihiin makhluuqaadka kale ayaa waxa weeye sidaa loogu sheegay xadiidka cabdilaahi bni camr saddex baa lagu tilmaamay axaadiid kalena waxaa lagu tilmaamay afar baa lagu tilmaamay afar baa lagu tilmaamay khalaqa allahu arbacata ashyaaa biyadih alcarshu wاlkursiyu wa aadam wa jannatu cadnin xadiikana afar baa lagu tilmaamay albanina waa saxiixi xadiikan kalena saddex buu tilmaamaya labada xadiiba waxaa lagu sheegay aadam calayhi salaam baa lagu sheegay halkaana waxaynu ka fahmaynaa qacmuhu inay yihiin qacmo waxa weeye xaqiiqi ta kale aayaddan lafteeda bal yadaahu mabsuudataan haddii nicmo lagu macneeyana wa in tacudu nicmat allahi laa tuxsuha nicmooyinka ilaahay waa badan yihiin la soo koobi maayo laba nicmo maaha haddii awood looga jeedana ilaahay awoodihiisu waa awoodu waa awood ee laba awoodood ma aha qudradu waa mid keliya sifat lqudra marka dhinacii loo qaadaba waa baail marka waxaan leenahay ifadaasna sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ana lilaahi yadayni waxa weeye fintayn ilaahay laba qacmood oo laba ayuu leeyahay axaadiisna waa inoo cadaysay wakiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa qacmoodba waa midig wey labadiisa qacmoodba waa midig xadiidka cabdilaahi bni cumar ee saxiixu muslimka ku yimi ee tilmaamaya qacanna ku tilmaamaya midig qacanna bidix ku tilmaamaya waxa lagaga jawaabay waxa weeye inuu shaad yahay axaadiista suganina waxay tilmaamaysaa ilaahay labadiisa qacmoodba inay midig yihiin inay midig yihiin jawaabtaas waa jawaab lagu jawaabay jawaabta labaad waxay tahay ilaahay labadiisa qacmoodba waa midig xagga macnaha macno ahaan oo bini aadamku ama makhluuqu sida badan haddaanu guranayn bidixla aanu ahayn midigtiisa ayaa awood badan ama labadiisa qacmood mid baa awood badan oo sida caadiga ah midigtaa awood badan bidixduna way ka daaciibsan tahay marka ilaahay labadiisa qacmoodba waa isku mid oo labaduba waa midig xadiidka kalena waxaa looga jeedaa lafdiga un in lagu kala duwayo oo xagga lafdiga un laakiin macno ahaan farqi uma dhexeeyo ilaahay labadiisa qacmoodba waa midko waa midig weeye wa qowluhu tacaala واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر كصبر لحكم ربك ربك حكم كيسا كصبر فإنك أدو نبي محمد بأعيننا indhaha iyaga ayaanu kugu ilaalinayna yani bimar'an mina wa xifdin wa kalaa'atin mina biacyunina ilaalin aanu indhaha iyaga kugu ilaalinayno oo aanu kaaga warhayno ayaad waxa weeye ku sugan tahay oo annagaa ku ilaalinayna wa qowluhu tacaala waxamalnaahu nuux waanu ku xambaarna waa ku qaadna cala dati alwaaxin ay cala safiinatin doon daati alwaaxin looxaan u saaxiiba iyo wadusur masaabiir u saaxiiba tajri waa ku soconaysaa doontaas biacyunina indhahayaga ayay ku soconaysaa yacni ilaalintayada aanu indhahayaga ku ilaalinayno ayay ku soconaysaa oo annagaa ilaalinayno jazaaan abaalmarin lagu abaalmarinayo liman kaana kufr ciddii gaalowday waalqaytu calayka wuxuu kaloo alla yidhi waalqaytu calayk waxaan kugu soo tuuray oo ku siiyey maxabbatan jacayl minii aniga xaggayga ka ahaaday oo aan ku jeclaanayo khalqigana aan ku jeclaysiinayo iyo walitusnaca si lagugu rabeeyo oo lagugu koriyo calaa cayni waxa weeye ilaalintayda naam kelmadaasaan ka gudbay haa wa alqaytu calayka dushaada waxaan ku soo tuuray maxabbatan mini jacayl waxa weeye xaggayga ka ahaaday oo anigu aan ku jeclaanayo iyo waxaan kaloo ku siiyey jacayl dadku ay ku jeclaanayaan oo quluubtooda aan kalgacayl ku gelinayo iyo walitusnaca si lagugu koriyo oo lagugu rabeeyo calaa cayni waxa weeye ilaalintayda aan waxa weeye indhahayga kugu ilaalinayo saddexdan aayadood weli waxaynu ku sugannahay ifaatka aynu ku tilmaannay aifaat daatiya lkhabariy ifat lcayn ifat lcaynayn ilaahay in indha loo sugo ayaa saddexdan aayadood inoo tilmaamaya ifat lcaynaynna waa ifo ahlusunnati waljamaca ay isku waafaqsan yihiin in loo sugayo all subxaanahu wa tacaala in loo sugayo aayadda koowaad wabr lixukmi rabbika waxaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam xukumka rabbiga ku sabr xukumkana waxaa looga jeedaa xukumka sharciga ah iyo xukumka qadariga ah labadaba waa looga jeedaa labadana waxaa sii qiimo badan in lagu sabro ka sharciga ah kaasaa sii fadli badan xukumka sharciga lagu sabrayana waxaa looga jeedaa hadduu xaaraan yahayna in laga sabro oo laga joogsado hadduu waajib yahayna in lagu sabro oo dhibkeeda iyo culayskeeda loo adkaysto oo la fuliyo sabrkaasina uu ka fadli badan yahay sabrka qaybtiisa labaad oo ah axkaamta alle qadariga ah ee uu inagu xukumay in waxa weeye loo adkaysto oo loo sabro wabir lixukmi rabbi fainaka biacyunina maxalu shaahidka fainaka biacyunina ilahay waxaa loo sugay waxa weeye indho ayaa loo sugay waana la jamciyey jamcinta la jamciyeyna waxaynu kaga jawaabaynaa jawaabtaynu kaga soo jawaabnay mima camilat aydiina na oo jamaca baa loo idaafeeyey na oo jamaca ayaa loo idaafeeyey dabeedna waa la jamciyey si labada lafdi ay munaasib isugu noqdaan acyunina saasay ku noqotay aayadahan dambana walitusnaca calaa caynin mufrad baa loo idaafeeyey ya mutakalimku waa mufrad mufrad baa loo idaafeeyey dabeedna mudaafkii oo cayna waxaa laga dhigay mufrad baa laga dhigay si laysu waafajiyo taa waa la fahmaa filay qacmihii bay la mid jamaca iyo mufradka saasaa looga jawaabaya laba isdiidaya maaha waa jawaabtii aynu ku soo bixinay labada qacmood aynu ku soo bixinay laakiin yadayn iyo caynayn farqiga udhexeeya waxa uu yahay ilaahay laba qacmood oo laba ah in loo sugo waxa loo hayaa adilo cadcad baa loo hayaa aayaad labadii aayadood axaadiis saxiixa wakiltaa yadayhi yamiin yaqbiduhunna biyamiin uma yaqbiduhunna bishimaal aayaad iyo axaadiis badan oo saxiixaynka ku sugan baa loo hayaa oo tafniyadeedu waa cadda labada qacmood ama ifat lcaynayn aayad tilmaamaysa laba inay tahay sida qacmahoo kale lama hayo axaadiita nabiga calayhi salaau wasalaam xadiid ku cad oo caynayn odhanayana lama hayo allahuma hal xadii oo culimmadu ay daciifiyeen mooyaane oo ibn abidunya kitaabkiisa loo yaqaano kitaabu tahajud wa qiyaam leyl uu ku soo warinayo cuqaylina kitaabkiisa aducafaa loo yaqaano uu ku soo saaray oo nabigu leeya calayhi salaau wasalaam ida qaama axadukum midkiin hadduu salaada u kaco fainahu bayna caynay araxmaan ilaahay labadiisa indhood hortooda ayuu jooga oo bimacnaa ilaahay baa eegayo taalacanay oo la socdo caynayn baa la tilmaamay laakiin xadiidka noocaasi waa daciif ibraahim ibnu yaziid alkhuusi nin la yidhaahda ayaa ku sugan oo culimmadu ay daciifiyeen waana ta keentay cuqayli kitaabka uu ku jamciye ducafada inuu xadiidkaa u sheego oo ducafada ayuu kaga hadlaa dabeedna nin kastoo uu sheego axaadiistiisa qaar ka mida ayuu sheegaa saasuu ugu soo saaray kitaabka ducafada xadiikaasi waa aciif oo ma sugna laakiin masalada waxaa loo daliishaday inay laba tahay daliilka ugu xooga badani waxa uu yahay xadiisa ka hadlaysa dajaal ka hadlaysa uu ka mid yahay xadiiu cabdilaahi bni cumar ee bukhaariiyo muslim ku yimi oo nabigu leeya calayhi salaau wasalaam dajaal markuu ka hadlaya inahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwar dajaal waa cawaranya ilaahayna ma cawarna culimmadu waxay yidhaahdeen luqada marka loo noqdo cawar waxaa la yidhaahdaa lagu tilmaama wixii laba indhood leh ee mid waxa weeye ay cawaran tahay ka noocaasa ayaa cawar la yidhahda marka macnuhu wuxuu u dhacay oo xadiidka mafhuumkiisu u yahay oo laga fahmaya wa ina rabbakum laysa biacwar ay lahu caynaani laysa fiihima cawar laba indhood buu alla leeyahy oo cawar aanu ku sugnayn cawarnaani aanay ku sugnayn waayo curfiga luqada carbeed cawar waxaa la yidhaahdaa qofka labadiisa indhood midi inay waxaysan tahay oo ay cawaran tahay kaasaa cawar la yidhahda marka daliilkaasaa ugu xoog badan oo ahlu sunnati waljamaca ay u daliishadeen bacdu ahlilcilmina ijmac bay ku soo naqliyeen sida waxa weeye abulxasan alashcari kitaabkiisa ikhtilaaf maqaalaat lislaamiyiin wakhtilaafu lmusaliin wax laga fahmayo ahlu sunnuhu inay isku waafaqsan yihiin ijmaac inay tahay ayuu waxa weeye kitaabkaa kusoo naqliyay cid isku khilaaftayna lama hay oo waxa weeye caddaysay alla subxaanahu wa tacaala inaanu laba indhood lahayn waxaa jira ibnu xasm raxmat ullaahi calayh oo masaladaa ku siibtay oo isagu maadaama uu daahiriya alam taclamuu anii daahiriyun wa anii cala maa bada xataa yaquuma daliilu nusuusta daahirkeeda qabsada ayaa markuu ka hadlayay masaladan waxaw waxaanu aaminsanna wa ana lilaahi caynan wa acyunan yani waa labada aaya aayadaha lagu sheegay ilaahay inuu cayn leeyahay acyunna leeyahay ayaanu ilaahay u sugayna aayadihii sidoodii oo sidoodiia ayuu waxa weeye qaatay laakiin sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan sawaabkuna uu yahay xadiidkaas saxiixaynka ku yimina loo daliishanayo culimmaduna ay caddeeyeen daarimi baa ka mida oo waxa weeye u daliishaday xadiidkaa u daliishaday ibnu khusayma kitaabu tawxiid daarimi kitaabkiisa loo yaqaano alraddu cala aljahmiya ayuu ku caddeeyey iyo kitaabkiisa kale loo yaqaano alraddu cala bishri lmarisi ibnu khusayma kitaabu tawxiid ayuu ku caddeeyey iyo culimo badan oo salafkii ka mida ayaa mualafaadkooda ku caddeeyay ilaahay in loo sugayo laba indhood oo taniye ah oo laba ah alla in loo sugayo sidaasana ahlu sunnati waljamaca ay qabaan aayaadkan aayaadkanina macnayaashaasa inoo tilmaamaya wabir lixukmi rabbika fainaka biacyunina aayadda hadda waxaa looga jeeda oo maqsuudkeedu yahay ilaahay waa kula socdaa oo waa ku ilaalinaya oo waa ku taalacanaya culimmadu waxay ku macnayeen bimar'an minna wa xifdin minna ilaalintaeeda ayaad ku sugan tahay laakiin taa waxaa ku guda sugan oo laga fahmaya ilaahay inuu ilaalinayo oo nabigu calayhi salaau wasalaam ilaahay ilaalintiisa uu ku hoos jiro laakiin alla subxaanahu wa tacaala uu ku ilaalinayo eegidda uu eegayo iyo aalacada uu aalacanayo ee waxa weeye indhihiisa uu ku eegayo marka waxaan leenahay marka lagu macnaynayo bimar'an minna waa in la caddeeyaa waxa weeye wixii alla subxaanahu wa tacaala uu ku eegayo indhihii ah si aan loo tawiilin kuwa kalena waa lamid tajri biacyunina yani iyada lafteeda waxaa looga jeeda ilaalintayada iyo xifdigayday ku soconaysaa laakiin alla wuxuu ku ilaalinaya eegidda uu eegaye indhihiisa uu ku eegaya waa in indhihii la sugaa walitusnaca calaa caynina iyaduna waa lamid walitusnaca ay liturabba waa muuse markii waxa weeye ilaahay uu u geliyey fircawn qacantiisa ilaahay uu ilaalinayay ee uu kaga warhayay wqwluhu tacala qad samica allahu qwla alati tujaadiluka fi zawjiha watashtakii ila allah qad samica allah ilaahay waa maqlay qowla alatii tii hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysa fii zawjiha ay fii shani zawjiha ninkeeda xaalkiisa iyo arrinkiisa kaala doodaysa tujaadiluka loogama jeedo mujaadaladii muranka ahayd ee doodda ahayd loogama jeedo ee hadda waxaa looga jeedaa turaajicuka kugula soo noqonaysa kaala hadlaysa ayaa looga jeeda waayo nabiga lamay murmayn qisadeeday u sheegtay nabiguna calayhi salaau wasalaam aayaddan ugu jawaabay watashtaki waa shtakoonaysa ila allah ilaahay xaggiisa dhibkeeda u sheeganaysa nabigay u sheeganaysa calayhi salaau wasalaam nabiguna wuxuu ku hadlaya waxyibay ahay ashtakadii nabiga ay u ashtakoonaysay maadaamay sharci doonaysay ilaahay xaggiisa laga sugayo ayaa waxa weeye laga dhigay ilaahayna waa ashtakoonaysa waayo masalada xukumkeeda sharci ahaan bay doonaysa wallahu alle yasmacu waa maqlaya taxaawurakuma hadalka isku celcelinta aad isku celcelinaysaan in allaha alle samiicun waa alle wax maqlo weeye basiirun alle wax arka weeye shiikhu halkan wuxuu inooga bilaabaya aayado loo sugayo all subxaanahu wa tacaala sifatu samci walbasar ilaahay in loo sugayo maqal iyo arag waana laba sifo inta badan wada socda inahu huwa samiicu basiir inahu samiicun basiir inta badan waa la wada sheegaa ifatu samci walbasar ilaahay inuu ku sifaysan yahay maqal uu maqlayo wax kastoo la maqlo samcun mutacaliqun bijamiici masmuucaat wax kastoo la maqlo alla subxaanahu wa tacaala waa maqlaya yasmacu jamiica alaswaat cala ikhtilaafi lugaat maca tafanuni lxaajaat bay culimadu yidhaha yasmacu jamiica alaswaat codadoo dhan buu alla maqlaa maca ikhtilaafi lugaat iyadoo luqooyinkoodu kala duwan yihiin hadday tahay kuwa xayawaanka noocyadooda kala duwan iyo hadday tahay kuwa bini aadam luqadahooda iyo lahjadahooda kala duwan ilahay waa maqlaya maca tafanuni lxaajaat iyadoo baahiyahoodu ay kala duwan yihiin intaba isku sii ayuu alla u maqlaa ifatu sam alla waa loo sugaya waxaa kaloo loo sugaya ifatu lbasar wax kastoo la arko ilaahay araggiisu inuu la xidhiidho oo u mutacaliq ku yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu arkayo basar koobaya makhluuqaadkao dhan koobaya inuu alla subxaanahu wa tacaala ku sifaysan yahay ifatu samci mar waxa laga dhigay ficil oo horeynu u soo marno ilaahay tilmaamihiisa qaabab kala duwan in loo sugo saddex qaab bay ahayd midi waxa uu yahay magaca in laga qaato samiicun waa magac samci baa laga qaadanaya midna waxay tahay ficil in ilaahay ficil ahaan loogu sheego samica allaahu alla waa maqlay yasmacu waa maqlaya waa ficil wey ta saddexaadna maxay ahayd ya ta saddexaad maxay tahay ilaahay sifaadkiisa saddex qaab baa loo faa'iidaystaa in sifadeeda sideeda loo sheego rabuka alafuru urama urama ay saaxibu arama almuttasifu birama ab wqwluhu tacaala qad samica allahu alla waa maqlay qowla aladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi ina allaha alla faqiiru waa baahany wanaxnu anaguna agniya kuwa kaaftoon baanu nahay sanaktubu waa qorayna maa qaaluu waxay ku hadleen aayaddan iyaduna maxalu shaahidku waxa uu yahay samica allah ilaahay waa maqal walibana halkaa waxaynu ka fahmaynaa maqalkani inuu yahay maqal khaasa waayo maqal waa maqal caama oo ah ilaahay codadka inuu maqlayo maqalkani waa maqal khaasa oo goodi u weheliyo goodi u weheliyo ilaahay waa maqlay qoladii sidaa ku hadashay waxay ku hadleenna waa la qoray yani tahdiid baa ku sugan tahdiid ayaa waxawe ku sugan alla waxawe uu u hanjabay waqowluhu tacaala am yaxsabuuna bal yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan ana anagu laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum waxay naftooda ay la siraysanayaan iyo wanajwaahum iyo waxay dadka kale kula faqayaan bala haa yani nasmacu sirahum wanajwaahum sirtooda iyo faqooda waanu maqlayna wa rusuluna rususha iyaduna ladayhim agtooda waa malaa'igtii weeye yaktubuuna waa qorayaan waxa ay siraysanayaan ama ay ku faqayaan asir waxaa la yidhaahdaa qofku naftiisa wuxuu ugu sheekeeyo annajwaana waa wixii uu qof kale kula faqayo sir waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii qofku uu cid kale kula siraysanay oo isla najwaha ah laakiin maadaama najwii hadda la sheegay sir waxaa lagu qaadaya wixii naftiisa uu kula faqayay cid kale hadduu kula faqana waa najwa waa fiqidii wey ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wixii xitaa qofku uu doonaya inaanay cid kale la maqal in waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala u maqlay aayaddii hadda aynu soo dhaafaynay caaisha radi allahu tacaala canha waa tii lahay qad samica allahu qowla alatii tujaadilka fii zawjiha gabadhii markay ashtakoonaysay waxay tiri gurigaan ku sugnaabaytiri hadalka ay ku hadlaysana waxba ay dhaafayin waana qol keliya ayuu ahabu hal qolbu ayay ku sugnayd nabigu markuu gabadha la hadlayay waxaa jira hadallada qayb baa i dhaafayey marka waxay tihi subxaana aladii wasica samcuhu laswaat ilaahay baa xumaan ka nasahnaaday maqalkiisu uu deeqay codadka oo dhan yacni anoo qolka kula jira ayaa hadalladii waxay dhaafeen allana min fowqi sabci samaawaat ayuu waxa weeye hadalkeedii wada maqlay dabeedna markiiba waxyibaa soo degay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka aayaddanna waxaa laga hadlaya dadka wax siraysanaya ama wax la faqaya in alla subxaanahu wa tacala hadalkooda maqlay iyo wa qowluhu tacaala inanii anugu macakumaa macina ayaan ahay waa muuse iyo haaruun asmacu waan maqlaya waxa aad ku hadlaysaan iyo waxa laydinkula hadlayo wa ara waanan idin arkaya waxa halka aad joogtaan iyo waxa aad qabanaysaan maciyadani waa maciyada khaaska ah samcigan iyo basarkanina waa mid khaasa isaguna haddaynu soo tilmaannay mid tahdiida oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waan idin maqlayna xumaanta aad samaynaysaan iyo waxaad ku hadlaysaan dadkii xumaanta samaynaya haddana ambiyadii baa la leeyahay hadalladiina waanu maqlaynaa oo waanu idinla soconnaa waanaanu idin arkaynaa oo ilaalina ay ku jirto yani hadalladiinana waa laydin waafajinaya aad ku hadlaysaan waana la idin ilaalinaya inanii macakuma waa maciya khaasa oo maciyadu waa laba midi waa caam oo makhluuqaadkao dhan buu ilaahay la macya oo cilmi baa lagu macneeya wahuwa macakum aynamaa kuntum ilaahay waa macina meel kastoo aad joogtaan waa maciya caama waxaa looga jeeda alixaadatu waalcilmu baa looga jeeda wax walba ilaahay inuu og yahay oo uu la socdo taasi waa mid caam qaybta labaad waa maciya khaasa cid gaara alla subxaanahu wa tacaala macooda idin in allaha maca aladiina ttaqw wladiina hum muxsinuun maca aladiina ttaqw waa maciyo ka duwantii makhluuqaadkao dhan ilaahay uu kula macaha oo maciyo looga jeedo ilaalin iyo waxa weeye uhiilin iyo ta'yiid waxa weeye looga jeedo annusratu wta'yiid baa looga jeeda maciyadaas waxa weeye khaaska waxa bacdu nnaas ay sheegaan maciyo khaasa oo iyaduna dhinac kale ah wahuwa macahum id yubayituuna ma laa yarda min alqowm markii laga hadlaya gaalada wahuwa alle macahum macooda ayuu ahaaday dadkaa gaalada ah id yubayituun maa laa yarda min alqowm maray la baryayaan habeenkii ilaahay waxaanu ka raalli ahayn yani hadallo ay diyaarinayaan habeenkii marka waxay ku qaadeen maciya khaasa oo looga jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeye ciqaabayo oo waxa weeye u goodinayo tahdiid waxa weeye looga jeedo laakiin sida culimo badani ay u dhigayaan waa tii caamka ahaydun wey wa huwa macahum ay yaclamuhum alla waa ogyahay oo waa la socdaa markay waxaa samaynayaan waa tii caamka ahayd ee looga jeeday xaadada looga jeeday waqowluhu tacaala iyo qowlkii alla wuli alam yaclam miyaanay ogayn biana allaha alle yara inuu arkayo waxa uu samaynayo waa tii suurat lcalaq abu jahl baa laga hadlayay ara'ayta aladii yanha cabdan ida salla ara'ayta in kana cala lhuda ara'ayta in kadaba watawallaa alam yaclam miyaanuu ogay biana allaha yara markuu dadka wanaagsan uu salaada u diiday ilaahay inuu arkayo waxa weeye miyaanuu ogayn waxaanu ka qaadanaynaa sifat ru'ya alla subxaanahu wa tacaala inuu ku sifaysan yahay inuu wax arko wa qowluhu tacaala baa lamida alladii allihii wey yaraaka ku arkayay xiina taquum markaad salaada isu taagayso waa allihii ku arkayay wa taqallubaka iyo gadgadoonkaaga iyo noqnoqoshadaada fi saajidiin kuwa sujuudsan aad la noqnoqonayso macood inahu alla huwa isaguba asamiicu waa kan wax maqla alcaliimu ee waxaweeye cilmiga leh aayadan iyaduna waxay noo tilmaamaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu wax arko ka u cibaadaysanaya iyo ka caasinaya iyo wax walba alla subxaanahu wa tacaala inuu la socdo yaraaka ifat ru'ya baa laga qaadanaya ficil ahaan baa loo sheegay wa qowluhu tacaala waqul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow icmaluu camal fala fasayara allahu ilaahay waa arkaya waa arki doonaa camalakum waxa aad samaynaysaan alla waa arki doonaa iyo warasuuluhu rasuulkiisu iyo wlmuminuuna muminiintu waa arkaya wasaturaduuna waa laydin celi doonaa ilaa caalimi lhayb waxa maqan allihii ogaa iyo wshahaadati waxa jooga allihii ogaabaa laydin celinaya fayunabiukum waa idinka waramaya bima kuntum tacmaluun wixii aad samaynayseen ayaa laydinka waramaya aayadan iyadana maxalu shaahidka ama halka laga daliishanaya waa fasayara allaahu ilaahay waa arkaya waxa aad samaynaysaan ifat ruya baa ku sugan wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi wahuwa shadiid lmixaal watimagaa ya weli soma ayib halkaa waxaynu kaga baxnay aayado badan oo tilmaamaya ilaahay maqalkiisa iyo araggiisa oo sideeda loo sugay wa qowluhu tacaala halkan waxaa laga gelaya qayb kaloo sifaatka ka mida qaybtaa waxaa la yidhaahdaa sifaat muqayada waa sifaat la qayday ilaahay lagu ilaaqi maayo oo waxa weeye lagu sii dayn maayo ifaat muqayada yani xaalad baa ilaahay lagu sifaynaya laakiin mar walba ilaahay lagu sifayn maayo wa qowluhu tacaala qowlkii alla wuu yidhi wa huwa alle shadiid lmixaal waa mid hagardaamadiisu ay adag tahay buui almixaal saa waa lagu macnay shadiid lmixaal ay shadiid lmakri waa alle hagardaamadiisu ay daran tahay hagardaamana waxaa looga jeeda in waxa weeye ciqaab lagu mariyo meel aadan ka filanayn ciqaab aadan filanayn in lagu mariyo ayaa waxaa la yidhaahdaa hagardaamana in lagugu kadiyo ama adoo isdhigtay oo aamin qaba in waxa weeye lagu ciqaabo marka makri mar waxaa lagu macneeyaa alkhadiica in la isasiro waa lagu macnaya mar waxaa lagu macnaya almakr bimacna alkhiyaana in la iskhiyaano waayo qofka la khiyaamayo wuxuu filanaya aaminaad buu filanaya khiyaano qofku filan maayo marka waa waxaanu filanayn yadana makri baa lagu macnaya laakiin ta alle subxaanahu wa tacaala lagu tilmaamaya waa ta ah ciqaab aan la filanayn alla subxaanahu wa tacaala khiyaano kuma sifaysna waayo khiyaanadu mar walba waa sifatu damin waa min calaamaati lmunaafiqiin waa wax la ceebaynaya laakiin tanaynu ka hadlaynaa waxay tahay hagardaamada looga jeeda alla subxaanahu wa tacaala dadka caasiya ciqaabo ayuu ugu goodiyey marka qofku markuu dembi sameeyo ee uu og yahay dembi inuu sameeyo dadka qaar waa loo soo dedejiyaa cuquubada waana calaamad wanaagsan qofka in cuquubada adduunka loogu soo dedejiyo wanaaggiisay ka mid tahay waxaa dhici karta iyadoo qofka lagu imtixaanayo in waxa weeye dembigii uu sameeyey uu ku sii helo masaalix iyo dana uu ku sii helo oo loo sii nicmeeyo xoolo iyo caafimaadba waxa weeye la sii siiyo waata ilahay uu kitaabkiisa kaga hadla sanastadrijhum min xayu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin aayaddaas aynoo caddaynaysa awalan sabaansab baa lagu samaynaya oo jaanis baa la siinaya waa la sugaya oo dib baa loogu dhigaya ciqaabta dabeedna waxaa ka dambaysa ina kaydii matiin iyagoo isdhigtay oo isla halkaa ka sii wada oo dembiga iyo gaalnimadaba waxaad ka sii qaadaysaa nicmo ayaa kaydkii ku imanaya oo alle subxaanahu wa tacaala ciqaabaya ciqaabtaasaa waxay kaga imanaysa meelaanay filanayn sida aayaadku inoo tilmaamaya wa huwa shadiid lmixaal waa haddii macnaha lagu macneeyo waana sida shiikhuu wato waxa kale lagu macneeyey oo cali bn abi aalib laga soo wariyey wahuwa shadiid lmixaal ay shadiid lhdi ilaahay qabashadiisu waa miday daran tahay waana laba macno isu imanay oo ilaahay markuu makriga ku samaynayo waxa weeye waa qabasho uu qabanayo iyo ciqaab uu ciqaabay wa qowluhu tacaala baa lamida wamakaruu hagardaamay sameeyeen wamakar allah ilaahayna waa hagardaameeyey oo bimacnaa wuxuu ka ciqaabay meel aanay filanayn wallahu allana khayru lmaakiriin kuwa wax ciqaaba ka ugu khayrka badan wey wa qowluhu wamakaruu hagardaamay sameeyeen makaran hagardaamay sameeyeen wmakarna makran anaguna hagardaam ayaan ugu jawaabnay wlxaal hum laa yashcuruun iyagoo aan daraynin oo aan ogayn waqowluhu tacaala inahum yagu yakiiduuna dhagar bay samaynayaan kaydan yakiiduuna kaydan dhagar bay waxa weeye samaynayaan wa akiidu kayda aniguna hagardaamaan ku samaynaya ifaatkan aynu ku tilmaannay ifaat muqayada waa ifat lmakri ifat lstihza ifat lkhidaac ifat lkay intuba waa isku baab qaluu inama naxnu mustahziuun allahu yastahziu bihi yuhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum wahuwa khaadicuhum yakiiduuna kayda waakiidu kayda wmakaruu makran wmakarna makran waxaynu muqayad u leenahay alla subxaanahu wa tacaala ciddii ku samaysa ayaa wixii ay ku samaysay ayuu uga jawaabaa hadday isku dayaan ilaahay inay siraan iyagana ilaahay waa siraya hadday isku dayaan ilaahay inay hagardaameeyaan alla subxaanahu wa tacaala waa hagardaamaynaya yacnii wuxuu ciqaabaya ciqaabaanay filanayn ayuu all subaana wataaala ciaabaya haddii ilaahay ay ku jeesjeesaan ilaahayna waa ku jeesjeesaya marka ifaatkaas wuxuu alla ku fuliyaa ciddii nooceeda samaysa sidaasa waxaa loo yaqaanaa ifaatun muqayada laba shayba waa la diidaya ilaahay magac in looga sameeyo ma banaana alkaa'id almaakir almustahzi almukhaadic ma banaana ilahay in lagu magacaabo ta labaad in si sii daysan loogu sifeeyana ma banaana oo la yidhaahdo ilaahay tilmaamihiisa waxaa ka mida annahu yastahzi wa annahu yukhaadic wa annahu yankur iyaduna ma banaana laakiin waxaa bannaan in la yidhaahdo yankuru biman makara bihi yakiidu man kaada lahu yastahziu biman yastahziu bihi yuaadicu man aadaca saasaynu lena waa ifaat muqayada si mulaqa ilahay waxa weeye subxaanahu wa tacaala loogu magacaabo macnaha looga jeeda makriga iyo kaydkuna waa isku macni oo markay kaydka macnaynayaan culimmada luqadu alkayd almakru bay odhanayaan almakru makriga markay macnaynayaanna alkayd bay odhanayaan waa isku macni waxaana looga jeedaa waxa weeye qofku meelaanu filanayn in laga ciqaabo aayadaasaana inoo caddaynaysa gaaladii gaalnimada samaysay iyo fujuurka iyo talaxtaga cusaaduna waa la mid in allaha la yumli liظaalim xata ida akhadahu lam yuflithu wakadalika akhdu rabbik ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid dadka qaar intay xumaanta iyo foolxumada iyo macsiyada ka badbadiyaan oo xumaanta ay muujistaan waad arkaysaa alla subxaanahu wa tacaala maca dalik in loo seetareeraynayo oo jaanisyo la sii siinayo laakiin alla wuxuu tilmaamay dadka noocaasa mar walba cadhada alle iyo cuquubaadku inay u labanlaabayaan loo labanlaabayo marka la qabtana inaan la sii daynin inta badanna khatuma xuma loogu khatimaya qofka noocaasa ifaatkaasina waa kuwaas wqowluhu tacaala halkana waxaa laga gelaya ifaat kale ifat lcafwi iyo alciza iyo ifaat kaloo lamida ayuu shiiku inoo tilmaamaya in tubduu haddaad muujisataan khayran wanaag aw tukfuuhu ama aad qarsataan wanaagii yani dadka aad u muujisaan ama aad siraysataan oo aad hoos u dhigataan wanaagii aw tacfuu ama aad cafisaan can suu xumaan laydinku sameeyey dadka aad u dhaaftaan fain allaha alla kaana waa ahaada cafuwan mid waxa weeye cafiya oo dhaafa dunuubta qadiiran waxa weeye awoodle aayadan waxaynu ka qaadanaynaa ifat lcafw ifat lqudra in badan baynu soo tilmaamay qadiiran waa alla awoodle cafuwan alcafwu waa alsafxu wtajaawus ilaahay inuu kuu dhaafo oo kuu cafiyo oo uu kaa baabi'iyo wixii dembiga kaa dhacay wuxuu la macnayaa dembidhaaf almaqfira walcafw waa isku macna laakiin labada waxaa sii xeeldheer cafwiga almaqfira waa asitfu waa dembigaaga in la asturo ayaa maqfiro layidhaha miqfar waxaa la yidhaahdaa kurfiyada birta ah ee madaxa lagu qariyo ayaa miqfar la yidhahda maqfira waa sidaas dembigii baa la asturay dembidhaaf waa kaas cafwigu waa la masaxaya cafa alathar raadku waa baaba'ay waa la masaxay shaygu inuu baaba'o oo raadkiisi xitaa la baabi'iyo iyo wixii ka dhalanaya iyaduna waa caf marka cafwiga ablaqsii ah isagaa sii xeeldha laakiin guud ahaan inta badan labadaba waa in laysu dambi dhaafo waxaa kaloo aayaddan inoo tilmaamaysa waxaa jirta qaacido culimmadu ay yidhaahdaan magaca iyo tilmaanta haddii keligeed la sheego way wanaagsantahay walilaahi alasmaa lxusna way wanaagsantahay haddii jamci la sameeyo laba magac laysu geeyana labadii magace laysu geeya waxaa ka soo dhexbaxaya wanaag kaloo dheeraada kasoo dhexbaxaya marka ilaahay awood buu leeyahy waa ifatu kamaal waxbuu cafiyaayo dhaafa waa ifatu kamaal laakiin marka laysu geeyana kamaal bay sii siyaadinaysa oo waxaynu fahmaynaa yani dadka qaar baa awood la'aan wax cafiya ya qof baa wax ku samaynaya dabeedna saasuu eeg isleeyahay waxbaba ka qaadi maysidka dhib kalaaba kaasii gaadhaysa dabeedna wuxuu odhanaya waan ka cafiy cafwiga qiimahale waa alcafwu can maqdira adoo awoodla inaad wax cafiso kaasaa qiimo badan kaasaa qiimo badan laakiin haddaad baqdin wax u cafiso sharaftii waad yeelanaysaa laakiin kaa gaadhi maysa marka cafis markii la sheegay waxaa lagu lamaaneeyey awood yani ilaahay wuxuu cafiyaa isagoo awood leh kaana cafuwan waa mid wax cafiya qadiiran awoodale markuu wax cafinay marka waxaa kasoo dhexbaxaya in cafwigaasi uu yahay maca almaqdira isagoo awoodaya ilaahay ciddaa uu cafinayo inuu ciqaabo inuu waxaweeye haddana cafin ifat lcafwi alqudra ayaa ku sugan waqowluhu tacaala waliyacfuu ha cafiyaan waliyasfaxuu ha dhaafaan saxi waxaa la yidhaahdaa qofkii xumaanta kugu sameeya inaad ka jeesato afanadribu cankum dikra safxan yacnii dhabanka in la jeediyo safxi waa dhabanka marka qofkii xumaanta kugu sameeyey baad ka jeesanaysa oo waad u dhaafaysa waliyacfuu ha cafiyaan waliyasfaxuu ha ka jeestaan alaa tuxibuuna miyaydan jeclay an yanfir allahu lakum ilaahay inuu idin dambi dhaafo wallahu alla afuurun waa alla dunuubta dhaafa oo raxiimun waxa weeye naxariis badan aayaddan waxaynu ka qaadanaynaa sifat lmaqfira ilaahay inuu dembi dhaafo walibana waxaa aayaddu ay sii tilmaamaysaa sifaadka alle subxaanahu wa tacaala ee aanu gaarka la ahay ee dadkana loogu yeeday aljazaau min jinsi lcamal inuu yahay kuwii horena waa ka faa'iidaysanaya markaynu lahayn yakiidu biman kaada bihi wayastahziu biman yastahziu bihi yani ciddii tilmaamaha samaysay wixii uu sameeyey baa loogu abaalgudaya aljazaau min jinsi lcamal kuwanina waa la mid qofka dadka cafiya waa loo cafinaya qofka dadka u dembi dhaafa ee xumaanta ka saamaxa isagana waa la saamaxay tajaawazuu lacala allaha yatajaawazu canna waa tii saxiixaynka ay ku timi ninkii ilaahay maalinta qiyaama u dambi dhaafayay ee loogu dambi dhaafay inuu isaguna dadka waxa weeye u dambi dhaafayay ama duyunta uu ka cafinay marka inamaa yarxam allahu min cibaadihi aruxamaa yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka u naxariista ilaahay baa idin naxariisanay cafiya ilaahay baa idin cafinay u dhaafa khaladaadkooda ilaahay baa idin dhaafaya waa tilmaamaha la doonaya in lagu sifoobo ee sharcigu inoogu yeedhay ilaahayna uu ku sifaysan yahay haddii aad la timaadana ilaahay tiisa uu kuugu abaalgudayay laakiin waxaa jira ifaat ilaahay uu gaar leeyahay oo aan lagaga dayanay alcizu izaari wlkibriyaau ridaai faman naazacanii fiihima cadabtu alla subxaanahu wa tacaala isla weynaanta iyo kibirka ilaahay baa iskale lagaga dayan maayo dunuubta waaweyn bay ka mid tahay qofku inuu isweynaysiiyo wa qawluhu tacaala walilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcizatu sharaftu ay u sugnaatay walirasuulihi rasuulkiisa ayay u sugnaatay iyo walilmuminiin muminiinta ayay u sugnaatay aayadanina waxay tilmaamaysaa alla inuu cizo ku sifaysan yahay hore aynu usoo marnay alcasiiz alxakiim oo aynu tilmaanay cizadu inay saddex tahay cizat lquwa wa cizat sharaf wa cizat lhalaba ya saddexdaa waataynu soo tilmaanay ilahay baa saddexdaba iskale ifat lciza ilahay baa waxawey ku sifaysan walirasuulihi walilmuminiinna waa cizaynta waa alla cizeeyey wey uu rusushiisa iyo muminiinta uu cizeeyey waqawluhu tacaala fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin fabicizatika ilaahayow sharaftaada ayaan ku dhaartay ibliis baa odhanay lauwiyanahum lumiye oo lumiye ajmaciina xaalay yihiin kuwa dhan aayaddan waxay noo tilmaamaysa ilaahay inuu ku tilmaaman yahay sifat lciza waxaynu kaloo ka faaiidaysanayna ilaahay sifaatkiisa in lagu dhaarto fabicizatika nabiguna waa ku dhaartay calayhi salaau wasalaam nabi ayuub baa ku dhaartay sida bukhaari ku timi bala wacizatik axaadiis badan baa tilmaamaysa waa la magan gala acuudu bicizat illahi wa qudratih min shari ma ajidu wa uxaadir marka in lagu dhaarto sifada alle cizada iyo kuwa la midka ah in la magan galo acuudu bikalimaat illah waa ifo alle weeye kelmadihiisu acuudu bicizat illah waa if alleh in la magan galo iyo in lagu dhaarto intuba waa banaantaha fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin halkana waxay noogu dhammaatay ifaatkaasa inoogu dhammaaday intan dambe waxaa inoo bilaabmaya waxa weeye ifaat sulu tilmaamo ilaahay loo diiday kuwaasi waa kuwa la sugay kuwa ilaahay loo diidayo ayaa waxa weeye inoo soo socda insha allahu tacaala هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم